wararka ka imaanaya gobolka bari ayaa ku waramaya in shil gaari oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu ka dhacay qaybo ka mid ah gobolkaas shilka ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay inta u dhexaysa magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari iyo deegaanka kalabeer ee ku yaala isla gobolka ugu yaraan laba ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen shilka kuwaas oo lagu kala magacaabi jiray cabdirasaaq maxamed iyo cali bashiir waxaana uu burbur soo gaaray gaarigii ay wateen ee shilka galay dhulka uu ka arrimiyo maamulka la baxay puntland ayaa waxaa joogto ka ah shilalka gaari waxaana ay dadku u sababeynayaan wadooyinka oo burbursan iyo daraawalada qaarkood oo si xawaaro sare leh u kaxeynaya gaadiidka geesta kale dalka koonfur afrika oo ay soomaali badan ku nool yihiin ayaa lasoo warinayaa inuu isna shil gaari ka dhacay dalkaas kaasoo geystay khasaare nafeed ugu yaraan hal ruux oo soomaali ah oo ka mid ahaa soomaalida ku nool koonfur afrika ayaa la xaqiijiyey inuu ku dhintay shilkan ka dhacay gudaha dalkaas maalmo ka hor ayay ahayd markii shil gaari oo ka dhacay waddada isku xirta magaalooyinka nairobi iyo mandheera ay ku dhinteen laba iyo toban ruux oo soomaali ah sida ay soo tabisay warbaahinta gudaha ee dalka kenya